بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعaalى bab ma jaءa fي karaahiyaة أkl الثum والbصل baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati akli thuumi toonta cunideeda nicitaanka la nacay wuxuu ku yimid waalbasali iyo basasha qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan can ibni jurayjin qaala xadaanaa caطaa can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama man akala qofkii cuno min haadihi tan ka cuno xaggeeda qaala awala maratin markii hore wuxuu yidhi athuumi min hadihi thuumi yani basashan ee toontan uma qaala wuxuu yidhi kadib athuumi waalbasali waalkuraathi toonta iyo basasha iyo kuraadka geedka la yiraahdo falaa yaqrabanna you noo soo dhowaanin fii masjidina masaajideenna dhexdeeda you noogu soo dhowaanin qaala hada xadiidun xasanun saxiix waxaana laga qaadanaa tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir toonta ee basasha mar haddii la yidhi masaajideena ayaan usoo dhowaanin min sha'ni lmuslimna dabcan de inuu masaajida dheeho oo uu u badnaado ay tahay wixii marka ka fogeynaya waa wax u la nacaya markaas ayb qaala wafi lbaabi can cumara waabi ayuuba waabi hurayrata waabi saciidin wajaabir bni samura waqurata wabni cumar qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan wahuwa almarwasiyu qaala xadaanaa abu dawuud qaala anba'naa shucbatu can simaaki bni xarbin أنه سمع جابر بن سمرة يقول نزل رsuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم نبga wuxuu kusoo degay عlى أbي أyوب أbو أyوب وakaana wuxuu ahaa نبgu إida أkla طcاaما cunto haduu cuno bacaثa إlayhi بfadlihi wuxuu la diraayey qofka u keenay cuntadaa hanbadeeda ayuu u dhiibayey qofka qof ayuu la diraayey fabacata ilayhi yowma biطacaamin cunto ayuu maalin diray oo qof buu u diray walam yaأkul minhu الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigiina waxba kama cunin cunto ayuu qof u dhiibay isagoo waxba ka cunin awel waxay ahayd intou wax ka cuno inta uu soo reebo ayuu qofkaa loo geeye dhihi jiray ayb maalinkaas marka cuntadii ma cunin sideedii ayuu yidhi qof u dhiibay falamaa ataa abu ayuuba annabiya sala allahu alayh waalihi wasalama abu ayuub markuu yimid fadakara dalika lahu arrinkaa buu u sheegay faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi fiihi huumun yacnii maxaad sidaa u yeeshay oo kale ood wax uga cuni weysay markaasuu yidhi fiihi huumun tuun ayaa ku jirta faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah axaraamun huwa xaaraan miya qaala laa maya buu yidhi laadanna waxaa laga qaadanayaa marka karaahadu inaynan ahayn karaahatu taxriim inaynan ahayn ee ay tahay karaahatu tansiih walaakinii akrahuhu waan nacayaa buu yidhi min ajli riixihi urtiisa darteedaan u nacayaa buu yidhi mar haddii marka la yidhi masaajidda ayna usoo dhowaanin nebigu uu yidhi waa dhibsanayaa waxaa laga qaadanaa karaahu haddii ay dhacdo qofka inuu cuno bisifa ow bigayrihaa ou u cunana ee masaajidda inuu ka dheeraado oo uunan jamaacada markaas imaanin haddii asagu uunan ugu talagelin inuu jamaacada uga baaqdo oo ay isku itifaaq ou dhaco iyadoo urkiina aan laga zuulin karin afkiina jamaacadii soo gasho ma imaanayo jamaacada ajaraan raadsanayaa dadna waa dhibaa ma fiicna oo qofkii marka inuu ka fogaadow hadduu raa'ixada iska zuulin karo oo intuu cadaydo oo daawo iyo wax lamida ku cadaydo ee raa'ixadii ay ka baaba'dana waa fiican yahi waa imaanayaa markaas haddii marka cuntadii xalaasha ay qaarkood sidaas la yidhi sigaarka iyo waxyaabahan kale urka badan iyaduna waa la mid cillada marka la fiiriyo fuqahadu waxay ka hadlaan ma soo gelayaa qofka jiran ee afkiisa uraayo ee jirana ay keenayso yacni haddii wuxuu ay tahay in la cadaydoo kale dhib male iyada qofku hal cadaydaa la dhihi karaa laakiin qofkani calooshuu ka jiran yahay ama si kale u jiran yahay markaasaa afkiisii oo urayaa bakar ayaa la yidhaahdaa ee qofkaasi jamaacada see yeela marka bacd alculamaa waxay leeyihiin cillada iyadoo la fiirinayo ma imaanayo jamaaco gurigiisuu ku tukanaa maxaa yeelay cillada ayaa macquululmacnaa weeyaan xugunka cilladan oo dadka dhib in ay dhibsadaana la diidayaa meeshaana dhibsigii waa yaallaa alxaafid ibnu cabdilbar asaga wuxuu yidhaahdaa isla mid maahan midna qofka de waa xag allay uga timid midna asagaa wax soo cunay waa la kala duwaab uu leeyahay ayb haddii marka labadaba la jamcin karo qofkii haddii lacalla xaalkiisu uu sidaas yahay hadduu gadaal keligiis isaga tukado cudurdaar uu helaa nacam oo safka maxaa usoo xariiri weyse la dhihi maayo cudurdaar waa helaa nacam ayb masaladaasna marka meelahan waa uga hadlaan ayb dadka ayagana iskaalsooyinkoodu ay urayaan oo inta iskaalso qaataan ku dhididaan ku dhididaan ee markaa yacni ur iskaalsadu ay tahay oo qofka ka dambeeyo meeshuu ku istaago uunan ku sujuudi karin iyaguna waa inay waxaa iska ilaaliyaan dad unbaa dhibee ogow una dadkana waxaad moodaa hadda madax adayg unbaa layskaga salladay maqaayadaasuu tegayaa basalow cunayaa waa og yahay toban daqiiqa kadib masaajidka inuu gelayo kaanamaa inay wax dhibtaba looma haystaba nacam waxaana laga yaabaa dadka qaar inay ku dhibsanayaan aad kuu dhibsanayaan waxyaabahaas marka in layska ilaaliyo waayo weliba dadka axaadiidta dhagaysanayo oo warkan uu ku socdo iyagu inay kow noqdaan wa waxaad arkaya ninkii oo axaadiid dhagaysto oo yacni aada isleedahay waaba culummo oo haddana afkiisu basasha ka uraysa aada la yaabaysaba hadda intuu soo cunuu safka gelaa nacam caamadii marka maxaa see wax loogu sheegi karaa basashii xaa iyo toontii xaaraan miya ayuu ku leeyahay xaaraan maaha laakiin dadka in la dhiba ma banaano walaakinii akrahuhu min ajli riixihi ayaan u nacayaa ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi الruksati fi الthuumi maطbuuqa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fi ruksati ruksadii caddaynteeda fi thuumi tuunta madbuuqan iyadoo ah mid la kariyey oo la dubay haddii markaa dab la geliyo oo la kariyo urta waa ka ba-aysaa waa la cuni karaa markaas dhib ma laha qaala xadaanaa moxamed ibnu maduuyah wahuwa moxamed ibnu axmed ibni lxuseyn ibni maduuyah alqurashiy abu cabdiraxmaan atirmidiy saduuq rawaa lahu tirmidiyu faqad waana soo maray qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarad qaala xadaanaa aljaraaxu bnu maliix waa waalidu wakiic saduuqun yahim can abi isxaaqa can shariiki bni xambal wahuwa shariiku bnu xambal alcabsiyu hiqatun wax suxba ana uma sugnaaninoo ninkan saxaabi maaha ayb can caliyin qaala nuhiya can akli huumi ilaa madbuuqan waa la reebay tuunta in la cuno ilaa iyadoo bisil maahane ayb nahyigaana waa karaaha ayb nuhiya iyo umira iyo haddii la yidhaha yaa wax nahiyo yaa wax reebo nebiga xukmu rafci buu leeyahay qaala waqad ruwiya can caliyinna waa laga wariyey qowlahu iyadoo qowlkiisu ay tahay mowquuf ahaana oo loo wariyey qala xadaanaa hanaadun qala xadaanaa wakiicu can abiihi can abi isxaaq can shariiki bni xambal can caliyin qaala waa kan mowquufki anahu kariha akla thuumi ilaa madbuuqan wuxuu nacay toonti in la cuno ilaa iyada oo la kariyey ama la bisleeyey maahane qaala hada xadiidu laysa isnaaduhu bidaka alqawiyi xadiidkan isnaadkiisu sidaa uma xoog badna cillada marka maxay tahay cillada alimaamu daara qutni kitaabkiisa alcilal markii la su-aalay wuxuu yidhi yarwiihi abu isxaaq asabiiciy abuu isxaaq asabiici baa warinayo waana la ysku khilaafay abu wakiic yacni waalidu wakiic abu isxaaq uu ka wariyey can shariikin can caliyin yaxya alximaani can abi wakiicna waa wariyey ayb ayb wuxuu leeyahay abu isxaaqa xadiidka udubdhaxaad u ah abu wakiic waalidu wakiic wuxuu ka wariyey sidaa hadda can shariik can caliyin yaxya alximaanina xadiidka waa wariyey can abi isxaaq can abi wakiic isagoo mowquuf ah marka waalidu wakiic baa marna mowquufnimo looga wariyey marna looga wariyey marfuucnimo ayb waxaa kaluu sheegay qays bnu rabiic inuu wasliyey xadiidka adigu marka khilaafkaas ayaa ku jir jiro marna mowquuf lagu looga wariyey waalidu wakiic marna looga wariyey mowquufnimo marna marfuucnimo qaala waruwiya can shariiki bni xambal can الnabiy sal ll l slam mursalan mursal ahaanna waa loo wariyey waa khilaaf saddexaad riwaayadaasna marka thawri baa iska leh ayb athawriyu ibn abi xaatim ayaa kitaabkiisa cilalka ku sheegay riwaayat thawri waa mursal wuxuuna yidhi wahada ashbahu cindii liana athawriya axfaduhum yani athawriyu can abi isxaaq muxuu ka dhigay mursal oo wuxuu yidhi can shariiki bni xambal can اnabiy sal ll slam hadda shariikna saxaabi ma aha oo markaa isaga ibn abi xaatim wuxuu tilmaamay uu yidhi wahada ashbahu cindii liana thawriya axfaduhum markaa mar isagoo mowquufa marna marfuucnimo marna mursal baaba laga dhigay oo waa la irsaaliyey meeshaas marka khilaafkaas ayaa laga yaabaa marka middaas mursalkaabuuna ibn abi xaatim fi lcilal ou ku rajaxay qaala xadaana alxasanu bnu sabaax qala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can cubayd llahi bni abi yaziida huwa cubayd llahi bni abi yaziid almakiyu mawla ali qaarid hiqat kahiiru اlxadiid can abihi abihi abu yaziid almakiyu ayaa la yidhaahdaa ibnu xibaan baa towhiiqiyey iyo cijli abu cabdillaahi alcijli ayb ana um marka dadka cijli towhiiqiisu iyo ibnu xibaan labadaba tasaahula ku jiro oogaa marka sidaa ana uma ayuuba akhbarathu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nazla calayhim waa kusoo degay fatakallafuu lahu waxay iskugu kallifeen dacaaman cunto fiihi ay ku jirtay min bacdi hadihi albuquul yacni begelkan cagaaran wax ka mid ah albuquul waa begelka cagaarka hoostana kule basasha ee basalbaarka ayb fakariha aklahu cunistiisiiba u nacay marka nebigu waa dhibsaday faqaala liasxaabihiba wuxuu ku yidhi kuluuhu cuna idinka fa inii aniga lastu ka axadikum idinkoo kale maahi inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an uudiya saaxibii inaan dhibo malagga saaxiibkayga ah yacnii anuu malag baa ii imaanayo ila hadlayo ii waxyoonayo idinkoo kale maahiye idinka iska cuna saasuu ku yidhi marka qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib waumu ayuub hiya imraأaة abi ayuub alanصaariي qala xadaanaa moxamed bnu xumayd qala xadaanaa zayd bnu اlxubaab wahuwa alcukliyu can abi khaldata wahuwa khaalid bnu dinar atamiimiyu mashhuuru bikunyatihi saduuq can abi اlcaaliyata wahuwa abulcaaliyata الriyaaxi qaala ahuumu min طayibaati الrisqi tuuntu waxay ka mid tahay risqiga xalaasha ah ayb way ka mid tahay laakiin waxaa loo diiday xalaalnimada iyo maaha wax ku tacalluqo waa dhibsiga la dhibsanayo haddii marka dhibkaasi uu ka bo-o ee la bisleeyo ee la kariyo dhib male marka cunto fiican way qaala wa abuu khaldata ismuhu khaalid bnu dinaar wahuwa hiqat cinda ahli اlxadiid waqad adraka anas bna malikin buu soo gaaray wasamica minhu wa abulcaaliya ismuhu rufayc الriyaaxiy rufayc bnu mihraan ayaa la yidhaha qaala cabdالraxmaan bnu mahdiy kana abu khaldata khiyaaran muslima ayuu ahaa qaala baabu maa jaءa fi takhmiir اlinaa'i wa iطfaaءi الsuruji waاnnaari cinda almanaam wuxuu ku yimid fii takhmiiri اlinaa weelka in la daboolo wa iطfaaءi الsuruji faynuusta in la demiyo waannaari iyo dabka cinda almanaam hurdada agteeda yacnii marka la seexanayo in weelasha la daboolo faynuusyaha la demiyo iyo shumacyada dabkana la demiye la baktiyo cinda almanaam jiifka agtiisa marka la hurdayo meeshaas marka faa'iidada ku jirtaa dhowr nooc waayo mid waxay tahay inaan lagu dhibtoonin oo haddii laga tago dabkii waxaa laga yaabaa sifo uu gurigana ku guban karo looga tago waxaa laga yaabaa iyadoo la hurdo in gurigiiba gubto ee weelka isagana waxaa loo daboolaya waxay tahay xasharaad sumaysan in aynan weelkii ku degin intay hadday weelkii ku degaan qofkii subaxi soo hormaray oo wax ku cuno waxaa laga yaabaa suntii ina inuu ku dhinto dhinacaas marka waa dhinac xifaadan calaa sixati almar-i dhinac kalena waxaa laga yaabaa weelka de najaas iyo wax lamida inay ku degto aa dhib kale iyadana ayb waxyaabahaas oo dhan baa ku jiro ilaa aduu afar meelood ciladood meelahaas oo kale ayaa la sheegaa qala xadaثna qtaybaة عan maliki عan abi الزubayr عan jaabiri qaala qaala الnabiyu sal اه l slm nabigu wuxuu yihi agliqu اlbaaba iridda xirta oo habeenkii markaad seexanaysaan albaabka xira wa awku siqaa'a sibraarkana xira oo weelka biyaha ku jiraan iska xira wakfu linaa'a weelkana gembiya oo weelku markuu eber yahay wasaqna uu yahay marka aad rabtaan inaad habeenkii uu baryo gembiya isaga dhan si afkiisa aanay waxba u gelin ayb ow khamiru linaa'a ama weelka daboolaba oo dabool saara bacdi riwaayaat waxay leeyihin haddii waxaad ku dabooshaan aada weysaan qori saa ugu gudbiyo dul saara qori saara oo qoriga haddaad saartaan sunnadii nebigaad waafaqaysaan ilaahay waa idinka fogeynayaa wixii dhibka keeni lahaa wax kale haddii la waayo riwaayana waxay leedahay xadiid kale sanadkiiba waxaa jiro cudur wareego oo aan ka tegin weel afaydan ilaa waa gelayaa saana nebigu waa yidhi sala allahu alayhi wasalam ayb wa adfi'u lmisbaaxa faynuusta demiya fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo guluqan albaab xiran guluqan dabdiga ugu fiican saas waay qaamuusulmuxiidka saasuu dabdiyey ay muqlaqan waa albaab xiran wa ayb amaa algalaqu bitaxriiki diiqu sadri laa yaftaxu guluqan weel xiran wax xiran albaab xiran ma furo walaa yaxullu ma furo wikaa-an sibraar marka xarig ku xiran yahay xarig ma furo walaa yakshifu aaniyatan weylna ma feydo weelal wa ina alfuwaysiqata dooliguna tudrimu cala annaasi dadka ayay ku holcinaysaa beytahum gurigooda ayay ku gubtaa waagii hore dabcan shumac iyo ayaa la shidan jiray ama liifad liifadda marka hoos ayaa looga soo qabanayaa shidaal gaas ama nafto ama waxuu doona ha noqdo ama xayr iyo wax lamida markaasay soo qoyeysaa dab ayaa marka lagu daarayaa waa shidme caawo dhan marka waxaa la shidanayaa liifaddaas haddii marka iyadoo daaran laga tago waxaa laga yaabaa dooligu inuu intuu dildiliyo ama xayawaanku ee markaasi dhar iyo mara iyo wax uu qabsado dabkii hadhowna dabku saas ku kaco waagii hore saasay ahayd waqtiyadan laakiin hadda badanaa waxaad moodaa nalkan iyo kale iyaa dadku ay iska shitaan nalkaani marka isaga sida qaalibkaa waa laga aamin yahay waa dhacdaa inuu isaga laftiisa wax gubo laakiin xataa hadduu wax gubaayo isagoon daarnayn wax waa gubi karaa oo korontadii waxaas wax ku gubaa isaga marka iyo kan hadda laga hadlayo waa kala yar bedelan yihiin midkan laga hadlaya dabkiibaaba muuqdaba waana dhici kartaa shay inuu u gudbo oo bahlada iyo dooliga iyo inay wax wax u gudbiyaan ayb wixii sidaas oo kale marka lama ogolo wixii laga nabadgeli karo dhib ma laha iyaga ayb qaala wfi lbaabi can ibni cumara waabi hurayrata wabni cabaas waxaana laga qaadanaa dabcan xadiidka waxyaabaha qofka nafsadiisa tahlukeynayo ee inta aynan qofka ku dhicin inuu ka fekero adduunka hadda arrintaas aadaa loo looga yaqaanaa oo macnaha waxay tahay meel kasta waxaa ku dhigan ama dab iska ilaalintiis calaamado tusaayo ama waxaa ku dhigan qaabab ama waxyaabo loo maro tallaabooyin la qaado oo la leeyahay tallaabooyinkaas qofka caafimaadkiisa iyo khatarta ayay ka yaraynaysaa dadku nolosha waa fahamsan yihiin macnaheedu inay noolaadaan waa jecel yihiin ee midda aakhiraan lagu karaynin war xagga aakhiro ufakera ma ufakeraayaan laakiin adduunyada ahaa innaga laakiin waxaad moodaa inaan siiba hooseynaba maxaa yeelay tii aakhiradana de dadkii badanaa lagu kari maayo middii adduunyadana war waxaan dhibaa ka imaanaya iska jir ma leh markaa suuqan waxaad arkaysaa intaasoo jeerow gubtay muxuu ku gubtay waa hal wax halkan wax warmaan ka taxadarno ma la yeelayo hadhowna waxaa laleeyahay gubashadan ilaaha keenay dhib male ilaaha keenay adiga caqligaagii aawey marka soo haddii nebiga ma dhahayo faynuustii ha layska damiyo si guriga uunan ugu gubanin dadka marka maxaad umalaynaya wax faynuus ka daran ama hal guri ka daran maxaad umalaynaysaa m waxyaabahan marka ay leeyihin health and safety ay ku magacaabaan ayaga ee meel kasto qofku hadduusan buuxinin shaqaba uusan qaba karin waa wax uun marka diinkii laftiisii aasaas ku leh way maxaa yele adigu naftaadana inaad ilaa dhibka ka ilaaliso heyrkaana ka ilaaliso way laa darara walaa dirar xadiidka nebiga saas waay qofka dhib ma jiro ood naftaada u keento dhib aada heyrkaa u keentana lama ogola labadaba lama ogola ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can jaabir qala xadaثna bnu abi cumar wغayru waaxidi qaluu xadaثna sufyaan can الzuhriyi can salim can abihi qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam laa tatruku naara dabka ha uga teginina fii buyuutikum guryihiina xiina tanaamuuna markaad hurdaysaan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati اlqiraani bayna tamratayni laba timir in la xiriiriyo nicidda la nacay caddaynteediiba u baab yahay yani laba timir waxay tahay ya isku xigaano saas idiin ma qorno qiraanku marka waxaa loo jeedaa saxan timira oo idin dhex yaallo dadku ay cunayaan ee qofku inuu laba qaato nicidda la nacay ayb ee wuxuu hadday halhal ay yihiin qofka inuu halhal u qaato qofka inuu halhal u qaato ayb qala xadaثna maxmud bnu haylan qala xadaثna abu axmed aلzubayriyu wacubayd اllahi can الthawriyi can jabalata bni suxaym can ibni cumara qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam nebiga wuxuu reebay an yaqrina bayna tamratayni laba timir qofka inuu isla qaato isku lamaaniyo ayb xataa yasta'dina saaxibahu ilaa uu qofka la cunaayo ka fasax qaato ayb ilaa uu qofka la cunayo ka fasax qaato laba haddaad ku cunaysaan timirtiina xabad xabad ay taho meesha ay taallo inaadan laba isku qaadanin haddaad rabtana inaad ka idin qaadato oo tiraa war anu waa degdegsanahay laba ma qaadan karaa saddex haa dhib male haddii kale laakiin xaqiisaad cunaysaan wax ka qaadanayna ayb macnaha ku jira marka sidaas w xataa yasta'dina saaxibahu timirta waxaa soo gelaya shay kastaoo laba labo oo hal hal xaba meel u yaallo shay kastaoo xabad xabad loo cuno waa soo gelaya isagana ayb jumladan marka xataa yasta'dina saaxibahu mudraj miya mase waa xadiidkay ka mid tahay riwaayada thawri khilaaf ma leh laakiin riwaayati shucba iyada waxay ku timid marna isaga oo xadiidka ku xiriiriyey marna iyadoo la kala fasliyey ayb oo khadiibu lbaqdaadi kitaabkiisa alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli wuxuu sheegay ana jumlata alisti'daani min qowli bni cumar waa yidhi jumlada isti'daanka waa hadalka ibni cumar waa waxaana caddeeyey buu yidhi aadamu bnu abi iyaas fii riwaayatihi can shucbata wajawadahu shabaabatu bnu sawaar can shucbata wakada rawaahu caasim bnu caliyin can shucbata iyaga way kala saareenoo inta dambe isti'daanka ibnu cumar ayaa ka fahmay warkii ibnu cumar waaye inta horaana xadiidku ku eg yahay ibnu xajar laakiin wuxuu rajaxay isti'daanka jumlatulisti'daan mudraj inaynan ahayn ayuu rajaxay nawowina sidaas oo kale alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayh ayb qala wfi lbaabi can sacdi mawla abi bakrin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix haddii marka xadiidka mararka qaar wax uu saxaabiga warkiisa ama taabiciga warkiisa ayaa laga yaabaa in xadiidkii nebiga lagu dhex daro kelmadda marka mudraj miya mase ma ahan asal waxaa ah inaynan mudraj ahayn haddii laakiin duruqda la jamciyo ee la ogaado idraaj idraajkaas marka waa in la fahmaa marka meesha loogu noqdaana waa kitaabkaas khadiibu lbaqdaadi ou alifay ee la yidhaahdo alfaslu lilwasli lima udrija fi nnaqli waa madbuuc laba mujalad waay suyuudina kitaab la yidhaaho wuxuu leeyahay almadraj fi lmudraj ayb ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi istixbaabi اtamri timirta sunanimadeeda wixii ku yimid yacni in timir la cuno ayb qaala xadaanaa moxamed bnu sahl bni caskarin wa huwa atamiimiyu nazilu baqdad hiqatn wacabdullahi bn cabdiraxmaan wa abu moxamed addaarimiyu limaam qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan wahuwa tinisiyu hiqatn qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can hishaami bni curwata can abihi can caaishata can الnabiy sal l slama qaal nabigu wuxuu yihi beytun guri laa tamra fiihi timir dhexdiisa aynan ahayn jiyaacun kuwa baahan waayo ahluhu dadkiisa gurigii timir aynan oolan dadkiisu waa baahan yihiin maxaa laga wadaa marka abubakar ibnulcarabi wuxuu yidhi nebigu wuxuu ka hadlaa reer madiina madiina quudka ugu badan oo ay cunaan timiray ahayd marka ninka madiino joogo een timir haysanin nin baahan waayo leanna quutulqaalibkiiba ma haystaa laga wadaa ma garatayna waa markaa madiina wax uu ka hadlayna ee meel walbana sidaas waayuu yidhi cuntada qaalibka ka ah ninka aan gurigiisu aynan oolin waa baahan yahay soo maa meeshii galley laga cuno ninkaan galley haysanin baahiyaa haysana masagada sidoo kale meeshii masagada laga cunaa gurigu haddaysan masago oolin waa laga baahan yahay ummad walbaa waxay cunto qaalibkooda haddii gurigooda laga waayo dadkaas waa baahan yihi macnaa ku jira saas abubakar ibnulcarabi sidaas ayuu ku macneeyay saasayna u muuqataa ee hadda maahan timirha lasoo gatay guri un hala dhigta mar walba bacd culamaana waxay yidhaahdeen almuraadu tacdiimu shani tamri timir shanigeeda la weyneyna oo waxaa la leeyahay gurigay taalla lagama baahno ee timir saasna waa tahay oo timirtu cunto waa laga dhigan karaa quud waa iska noqonaysaa faakiha waa noqonaysaa iidaan waa noqonaysaa waa anfac badan tahay laa shaka waayahay qaala wafi lbaabi can salma imra'ati abi raafic ibnu maajaha wariyey xadiidkeeda beytun laa tamra fiihi kalbeyti laa طacaama fiihi qaala hada xadiidu xasanu غariibu min hada اlwجhi laa nacrifhu min xadiidi hishaami bni curwata ila min hada اlwجhi qaala baabu ma jaءa fi اlxamdi calى الطacaami ida furiqa minhu cuntada haddii la dhammeeyo in laga ilaahay looga mahad celiyo wxuu ku yimid qaala xadaanaa hanaadu qaala wamaxmuudu wamaxmuudu bnu haylaan qaala xadaanaa abu usaamata can zakariya bni abi zaa'idata can saciid bni abi burdata can anas bni malik ana nabiya sal l slama qaala in allaha alla la yardaa can ilcabdi addoonku ka raali noqda an yaakula alaklata hal cunis inuu cuno hal mar cunis akla waa facla hal mar cunis ow yashraba sharbata ama hal mar cabista ou cabo fayaxmaduhu calayha alla uu ku ammaano hal mar intaad wax cunto alxamdu lilah dhahdo ilaahay baa ayaa raalli ku noqonayo qaala wafi lbaabi can cuqbata bni caamirin waabi saciidi wacaaishata waabi ayuuba waabi hurayrata qaala hada xadiidu xasan waqad rawaahu gayru waaxidi can zakariya bni abi zaa'idata naxwahu walaa nacrifuhu ila min xadiidi zakariya bni abi zaa'ida qaala baabu maa jaءa fi اlakli maca almajduumi wixii ku yimid in lala cuno qof juudaan qabo qof juudaamaysan in wax lala cuno majduum waa aladi usiiba biاljudaam ayb qala xadaثna أحmed بnu سacيidi الأshqr وإbrahim بnu yacquub ibrahim بnu yacquubku waa aljuzajaniyu aljuzajaniyu hiqaة xaafظ ilaa أnahu rumya bالnaصbi naصbi maxaa laga wadaa cadaawat ahli اlbeyt ayb faadklahu macahu faadkhalahu nebigu wuxuu geliyey macahu ou la geliyey fi lqascati xeeradii ayuu gacantiisa la geliyey isaga uma qaala wuxuu yidhi sanadkan ka tegay qaala xadaanaa yunus bnu moxamed qaala xadaanaa almufadal bnu fadaalah ninkan mubaarak bnu fadaalow la dhashay wahuwa daciifun can xabiib bni shahiid can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin ana rasuula اllahi sal ll ly slama akhada biyadi majduumin wuxuu qabtay nin juudaamaysan gacantiisa faadkhalahu macahu fi lqascati xeeradii buu gacantiisa la geliyey uma qaala wuxuu yidhi kul bismi اllaahi ilaahay magaciisa ku cun hiqatan billaahi ahiqu waxaan ku kalsoonaanayaa hiqatan kalsooni ayaan ku qabaa bilaahi alle watawakulan calayhi atawakalu calayhi tawakulan waa masder mafcuul mulaq ayb ayb xadiidkan marka dee sanadkiis waa daciif waxaa ku jiro ninka mufadal bnu fadaala qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi yunusa bni muxamed can اlmufadal bni fadaalata wاlmufadal bnu fadaala hada shayku basriyun marka shaykun basriyun hadda wuxuu ka wadaa jarxi nooc jarxi waa ninkaa dacfi baa ku jira wاlmufadl bnu fadaalata shaykun aakharu baa jira misriyun awhaqu min hada waashhar oo ninkan ka hiqanimo badan kana ashharsan qaala warawaa shucbaةu hada اlxadiiث buu wariyey can xabiib bn shahiid can bni buraydata ana cumara fiirida cumar akhada biyadi majduumin nin juudaamaysan gacantiisa u qabtay qisadii marka waxuu ka dhigay cumar waxaa sidaa yeelay inuu cumar yahay buu ka dhigay shucba wa xadiidu shucbata ashbahu cindii wa asaxu xadiidka shucbaana agtayda wuxuu yidhi ashbah ah oo yacni sawaabka u ekaansho badan waa asaxu asaxnimo badan ayb marka xadiidkan u keenay saxiixa waxaa ku sugan xadiidkan mid khilaafsan oo nebigu sal ll ly slam uu yidhi muslim baa warinaya fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaamaysan ka carar ee sida aada uga cararayso libaaxa sida libaax uga orad iyo wax la cun laba waa waa kala soo waa kala soo horjeedaan laakiin alimaamu nawowi culimada qaar waxay ku macneeyaan oy leeyihiin yacni qofkii da isku kalsoon oo shakina uunan gelaynin inuu wax la cunaa oo uu niyad u dhisaa ile qof mus musaab oo la asiibay waaye dhib ma laha haddii laakiin xoogaa ha dhow shaki ku geli doono ha u dhowaanin saa in loo kala macneeyo ayb xadiidkan marka cumarna muwaطa'a ayuu ku wariyey imaam malik can cabdillahi bn abi bakr bni xasmin can ibni abi mulaykata ana cumar mara bimra'atin majduumatin naag juudaamaysan buu cumar arkay wahiya taduufu bilbeyt kacbadana ay dawaafayso faqaala lahaa yaa amata allah laa tu'di nnaas dadka ha dhibin low jalasti fii beytiki gurigaaga haddaad iska joogto waa fiicnaan lahayd fajalasad gurigay iska tag waa cagsi riwaayo kale cumar leeyahay aharkan tirmidi sheegayna cabdullaahi bnu bureyda ayaa ka warinaya cumar wa cabdullaahi bnu bureyda lam yasmac min cumar abu zurca sidaa yidhi sida ibnu abi xaatim marasiilka uu ku sheegay oo isaga laftiisu ma xoog badna waay riwaayada cumar laga haayo ayib juudaamkuna ad wuxuu ka mid yahay cuduradan faafo oo mukhaaladada iyo waxyaabaha ku faafo asalkiisuna cudur uun bacteriya keento waaye ee qofka markaa maqaarka kaga dhaco xubnahana saameeyo jirkiisana marka uu go-go-ayaa dareenkana waa saameeyaa qofka dareenkiisa oo waxaa laga yaabaa haddii uu dab iyo wax ku gubanayo inuusan dareemeynin xataa iyo ayb waana cudur hadduu bilaaw iyo yahayna daawo iskala la daaweeye waay muddo dheer inkastoo daawadiisu soconaysa nacam waana cudur iska macruufa nacam ayb kutubtana dabcan dawaa waxa ugu badan oo ku jiro cudurrada waaweyn oo dadka ama nikaaxa lagu kala fasaqayo markay ka hadlayaan juudaamka iyay soo qaadanayan kuwa ka darana hadda jiraba nacam ayb mar walbana cudurro aan la aqoonin oo sii dhib badan unbaa haddana iska imaanaya waxaa keenayana dadka dembiga iyo ay la imaanayaan xadiidi nabiga sala alla ly slam aana sidaas sheegaya ummaddu hadday faaxishada ku badato cudurro aynan aabbayaalkood awowayaalkood aqoonin baa ku imaado oo cusub cudurkaas siddeetankia ugu horreysaa lagu leeyahay siddeetankii uu bilowday qaaraa sagaashameeyadii bilowday kuwaa hadda bilaabanaya nasal llah salaama ayb qaala baabu maa jaa ana almu'mina ya'kulu fii mican waaxidin qofka mu'minkaa wuxuu ku cunaa hal mandhicir ayuu ku cunaa qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qaala xadaثna yaxya bnu saciid qaala xadaثna cubayd اllahi can naafic can ibni cumara can الnabiy sal ll slam qaal alkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa gaalku wuxuu ku cunaa toddoba mandhicir wاlmu'minu yaakulu fii mican mu'minkuna hal mandhic waaxidin oo hal ah culimada qaar waxay yidhaahdeen alxadiidu laysa calaa daahirihi xadiidka daahirkiisa maaha wainamaa huwa mahalun duriba lilmu'mini waa tusaale mu'minka loo soo qaatay lizuhdihi nin adduunyo un ka fekero mar walba cunto kor fadhiya maaha gaalkana yacnii xirsigiisa iyo dadaalkiisa oo u dadaalaya calooshiisa iyo ayb waa tusaale saas oo kale waxaa kaloo lagu macneeyaa oo tusaale uu yahay almu'minu yaakulu lxalaal mu'minku xalaalow raadiyaa gaalkuna walkaafiru lxaraam kaafirkuna xaaraan walxalaalu aqalu min alxaraam xalaal iyo xaaraan yaa badan xalaashaa yar weliba aakhir zamanka marka la gaaro waa yaraanee xalaasha qofka mu'minkaa marka shaqadaan ka tag midaan ka tag shubhaa ku jirta ka dheerow waxaan ayuu ku jiraa gaalkuna meel walbuu ka qabanaa iyo wixii isaga dan la mida oo aan isaga ku daydo ayb oo xalaashaba ka dhigay wixii gacantiisa kusoo dhaco ayb aduu si halkaasay u fasiraan qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wabi saciidin wabi basrata albaqdaadiy algifaariy waabi muusa wajahjaahin algifaariy wamaymuunata wacabdillahi bni camrin qala xadaثna isxaaq bnu muسى الأnصariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna malik can suhayl bn abi صاalxi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlah sal ه slama daafahu dayfun marti baa usoo martiyey kaafirun gaal ah faamara lahu rasuulu الlahi sal slm nebiga wuxuu u amray bishaatin neef ari ah faxulibad waa loo soo maalay ridaa loo maalo yidhi waa loo maalay fasharibahu waa cabay uma uqraa mid kale maalid labaad fasharibahu waa cabay uma uqraa mid kale fasharibahu xataa shariba xilaaba sabci shiyaahin ilaa toddobo riyood wixii laga maalay oo geb isku siiyey uma asbaxa min algadi berri ayuu soo waaberiistay fa aslama wuu soo islaamay fa amara lahu rasuulu llahi sal l slam bishaatin hal neefoo riya loo maala buu yidhi ayb faxulibad waa loo maalay fashariba xilaabahaa wixii laga maalay buu cabay uma amara lahu biuqraa mid kale u amray falam yastatimahaa waa dhameey waayey tii kale faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi almu'minu yashrabu fii micanin waaxid fii mican waaxidin waalkaafiru yashrabu fii sabcati amcaa qaala hada xadiidun xasanu gariib madbuuca xasanun saxiixa ku taalo alusuul lkhatiya tuxfatulxwadiga iyo tuxfatulashraafka iyo waxay leeyihiin xasanun gariib bs qaala baabu maa jaa fi طacaami اlwaaxidi yakfi اlاثnayn hal mid cuntadiisu laba waa ku filan tahay qaala xadaثna alanصaariyu qaala xadaثna macnun qaala xadaثna maliku xa xadaثna qutaybaة can maliki can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala الnabiyu sal ly slam طacaamu الاثnayni laba cuntadooda kaafi الثalaaثة saddexkii ku filan waay wa طacaamu halaaثatina kaafi larbaca afar mid ku filan qaala wafi lbaabi can ibni cumara wajaabirin qaala hada xadiidun xasanu saxiix waana dhaqan fiican wixii ay laba cid karsadaan laba qof ay karsadaan afar waa cuni karaan haddii adiga maanta cunto gurigaaga laguu kariyo qof uu kuu yimaado iska soo dhacay kaagi waa hadduu kula cuno waa idinku filan yahay waana dhaqan fiican waa islaamkuna yaqaano ayb dhaqamadan kale iska reer galbeedkaana waa khilaafsan tahay saas naa qofkan haddii uunan ku talagelin agtiisau ku cunaa bis kan waa ku ag cunayaa midkaana waa iska fadhiyaa qofka muslimiintuna dhaqankaas ma le meeshay doonaan ha joogaan haddii uu wax soo dhigto qofka kale inuu la cuno u jecel yihi waana dhaqan fiican ayb hadda laakiin dhaqankaasi waxaa la rabaa in laga la bedelo waxaas oo dhan oo dadkii dhammaan laga dhiga dad maslixiyiin ah oo un ah dad damac un oo ku jiro bes qof kalena aan ka fekerin dhaqanka rajulin orobi dhaqankiisa noocaasa iyaga laftooda waxaas waa ku dhib qabaan hadda annaguna hadday noo cusub tahay oo waa u hanqal taagaynaa wax badan ayb nimaan marka dhaqamadaasna wax ka aqoonin loo keenay dhib badana wax fiican u malaynaya in laga celinayo ee ninkii keenay ama qabay baana ku dhib qaba dhaqamadaas oo kale dhaqamada ijtimaaciga biduuni istithnaa ama yacnii haalibkoodaba aan dhaho waa ku liitaan iyaga wax ijtimaaci oo dhan haddana yacnii low dhaqamadan islaamkay jeclaa lahaayeen banaa haday isula dhaqmi lahaayeen innagana waa iyagaan daba maraynaa allahu mustacaan qala wfi lbaabi can ibni cumara wajaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala warawaa jaabiru can الnabiy sal ll slam qaal طacaamu اlwaaxidi yakfi اlاثnayn waطacaamu اlاثnayni yakfi اlarbaca waطacaamu اlarbacati yakfi hamaaniya sideeduu ku filaya qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan huwa اthawriyu can اlacmash can abi sufyaana can jaabirin can الnabiy sal l slam bihada qaala baabu maa jaa fii akli اljaraadi ayaxa cunidiisa wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay aljaraad waa ayaxa qaala xadaثna axmed bnu maniic qaala xadaثna sufyaan can abi yacfuur alcabdiy can cabdillaahi bni abi awfa anahu su'ila can iljaraadi baa wax laga su'aalay faqaala gazawtu maca rasuuli اllahi sal l slam nabigan la duulay sita gazawaatin lix duulaan na'kulu اljaraad ayaxa aan cunayno ayb lix duul lix duulaan baan nebiga la galay kulligeedna waxaan cunaynay buu yidhi ayax ayb ayaxa marka carabtu ilaa hadda waa laga cunaa waqtiga roobka do ama ayaxu u batoo kale waa cunaan ayb laakiin da waa inuu nafsadaadu khatar ku ahayn ayax la sumeeyey haddaad ka dheragto waa ku dhimaneen ee waxaan la sumaynin waay waxa laga hadlaya saa ogow haddii la sumeeyo ee lagu dhimanayo xaaraanu noqonan ayb soomaalida waa la yaabayaan ayax see loo cunaa maxaase laga cunaa bay leeyihiin soomaalida waxaa weeyaan loo iyo geel iyo ari bay iska haystaan dadka kale waxa haysta ma oga meelo waxaad arkaysaa bishii mar hilib laga cunaayo ama jumcadiiba jumcadoo kaley cunaayaan wax yar bay cunaayaan markaasaa weliba farxadda aada la yaabaysaa soomaalidii marka xoolaha ka batay alxamdulilahna ma lihin oo macaasi iyaan uga hortegaynaa qala hakada rawaa sufyaan bnu cuyaynata can abi yacfuur hada alxadiida waqaala sita gazawaatin warawaa sufyaanu thawriy can abi yacfuur hada alxadiida waqaala sabca gazawaatin qala wfi lbaabi can ibni cumara wajaabir qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu yacfuur ismuhu waaqid wayuqaalu lahu waqdaan ayضa waabuu yacfuur alaakhar ismuhu cabdالraxmaan bni cubayd bni nistas qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu axmed wاlmu'ml qala xadaثna sufyaan can abi yacfuur can ibni abi awfa qaala gazawnaa maca rasuuli اlahi sal l slam sabca gazawaatin naأkulu اljaraada toddobadii marka waa taas qaala warawaa shucbaةu hada اlxadiiث can abi yacfuur can ibni abi awfa qaala gazawnaa maca rasuuli اlahi sal l slam gazawaatin naأkulu اljaraada aan cunayn tan waa iطlaaqe qala xadaثna bdalika mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar qala xadaثna shucbaة bhada qala baabu ma jaءa fi akli luxuumi اljalaalati waalbaaniha neefka saxarada cuno ee hilibkiisa iyo caanihiisa in la isticmaalo la cuno wixii kusoo arooray cadayntiisa qala xadaثna hanaadu qala xadaثna cabdaة can mxamed bn isxaaq can ibni abi najiixin can mujaahid can ibni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu reebay can akli اljalaalati waalbaaniha neefka saxarada cuno cunistiisa iyo albaaniha iyo caanihiisoo la cabo see la yeelaa marka waa la xabisaa xabiskaas marka muddadiisu maxay la eg tahay riwaayaadku waa kala duwan yihiin qaar saddex beri ayaa la celina oo la calfinaya intay wasaqdaasi ka baxdo qaar waxay leeyihin lo-da oo kale waa inay waqti badan qaadato geela waa kasii badan yahay wahaakada ee qaarna waxay leeyihiin waa la cuni karaaba haddii waxa uu cunayo saxarada cunideeda qaalib ousan ka ahayn waa la cuni karaa haddii qaalib ou noqdo laakiin quudka ou cunaaba hadday saxaraba iska tahay maya oo qaalib ay u tahay markaa nahyigu markaas ku jiraan haddii la cunana maahan de inay xaaraan tahay waa un karaaho waxaa kaloo iyadana ku jiro qaar waxay leeyihiin caanaheeda iyo hilibkeeda haddii aynan saameynin wasaqda iyo qashinkan hadduunan saameynin laa baasa waa la cuni karaa adu qowlal badan baa ku jira meeshaas hadalla badan waxaa baabkan laftiisa iska soo geli karo geedaha ama yacni geed miroodyada ama beeraha lagu bacrimiyo saxarada saxarada marka qaar saxaro xoolaaday noqon kartaa dhib male iyada saxarada xooluhu khilaaf baaba ku jire mararka qaar baa bani aadamka saxaradiisa xataa loo isticmaalaa ayb amase waxaa laga yaabaa xididadiisuba inay gaaraan boosaneer iyo wax lamida geedka xididkiisa inuu gaaraya geedkii sidaas marka ku waraabay oo kale isaga muxuu noqonayaa waa isaga laftiisu nooc jallaaladii ka mid ah waan waa la isticmaali karaa oo hadda ma ahan qofka inuu najaas cunaayo ama uu najaas taabtay iyo ma aha waa waa la cuni karaa haddii aynan saameyn badan haddaysan ku yeelanin ama caafimaadku aysan dhib u keeni karin culimada saasay dhahaan ayb qala wfi lbaabi can cabdillahi bni cabaas qala hada xadiidu xasanu غariib warawa اthawriyu can ibn abi najixin can mujaahidin can الnabiy sal l slam mursala qala hada xadaana qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana mucaad bnu hishaam qala xadaanii abi can qataadata can cikrimata can ibni cabaasin ana nabiya sal l slam nabiga nahaa waxau reebay can اlmujahamati neefka inta meel la dhigay isagoo nool lagu xiray xarig ama geed lagu taagay lagu kab dhowday ilaa uu ka dhintay mujaama kaas wa can labani اljallaalati jallaalada neefka saxarada cunay caanihiisa wa can ishurbi iyo in laga cabo min fi siqaa'i sibraarka afkiisa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa bnu abi cadiy can saciid bni abi caruubata can qataadata can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiy sal l slam naxwhu qala hada xadiidu xasanu صaxiix wafi lbaabi can cabdillahi bni camrin waxyaabahan hadda la isticmaalo meelo badanaa waxaanoo kale ay ka imaanayaan geedahan xataa meelaha qaar biyaha la isticmaalo ee loo isticmaalo qubayska iyo saxarada in layskaga dhaqa iyo biyaha loo isticmaalo meelaha qaarkood waa biyihii musqulaha ee lasoo oo lasoo celiyey waay la soo celiyo recycle ay ku sameeyaan wax ay khasaariyaan male iyaga dadkan biyihii marka markii lagu saxaradii iyo biyihii iyo wixii kaadidii iyo tubooyinku markay qaadaan meelay isugu geynayaan meeshaasa haddana waxaa lagu sameynaa sifayn wixii qashin iyo dhibaato wax kale waa laga bixinaa wixii kale intii kale haddana dib loo soo celina tubooyin kale lasoo raacsiinayaa guriga tubooyinkaasu isticmaalan saas waa in ayb marka maxaa la sameynaa bi biyahaas daahir ma yihiin mase maaha marka waxaa dareemaya in fiqhi kale waqtigan lafteeda masaa-ilaha imaanayo culimmadii horena aynan soo gaarin fuqaha iyo dad mujtahidiina oo culamaa in loo helo wayna ka hadlaan culimada qaar naa maxaan umalaynaa maja majaamicda fiqiga in lala socdo waa ka hadlaan waxyaabahaas naa ee meeshaas marka waxaa imaanaya masaladii istixaalada la dhihi jira qaar badan baabkaas istixaaladay gelinayaan istixaala marka haddii la geliyo shaaficiyada istixaala maxaa ku daahir noqon jiray khamriga iyo dabqiga iyo wamaa saar xayawaanan kan intiiba ma noqonayo markan iyadana waxay u baahan tahay marka nadar iyo fiirin waayahay madaahibta kale iyagu waxay leeyihin waxay istixaalaba hadday timaado waa daahir hadday iska bedelaan najaasnimadii midabkii dhadhankii urkii waa ka baxayaan bay leeyihin najaasnimada waayahay qaala hada xadiidun xasanun saxiix dadkii marka biyihiia cariiri uga jiro inaga marka inagana wax ku dheelidaan ku jirin qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni camrin qashinka aada gurigaaga ka bixinayso saddex weel oo kala duwanaa ku shubeen wixii cagaaran oo geed iyo asalkiisu ka yimid ee qashin aada iska soo fogeynaya meelaa ku shubeen cunto iyo wixii noqday meel kale wixii qashin kaloo caama meel kale hadhow marka waa la kala sifeynaa waxbaa laga sameynaa wax la tuuraayo qashina male hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed